bismi llah alxamdu lilah yaasiinow aad iyo aad baad u mahadsan tahay in arrintaa wax iga weydiiso arrintan foundationkani anigu ilaa ardaynimadaydii waxaan ahaa dadka u khidmeeya had iyo jeeraale dadka tabarta daran dadka nugul martida iyo wixii la mid ah muddo waxay soo socoto ilaa wakti dheer shaqadaydu way ahayd markii aan arkay shaqada inaan bulshadii dib wax loogu celinaynin contributionkoodii sida caafimaadkii waxbarashadii jidadkii biyi macaanaa amnigii korontadii waxay u baahnaayen asaasiga ahaayeen waayo dhaqaalaha laga qaadaya waa contribution ay isku darsadeen iyagu looguna khidmeeyo xukuumaddu waa shaqaale waa shaaqiyiin waa khaadimiin bulshada u khidmeynayay taa markii aan arkay inaan waxba dib uga noqonayn ayaa waxaan goostay in aan ka baxo nidaamka maamul oo aan si kale ugu shaqeeyo bulshadaydii si xuquuqda iyo waajibaadka aan dadka ugu kaleergareeyo dowladdu nidaamka uu ka rabo dawliga ahi waajibaadka uu ka rabo dadka iyo xuquuqdu wax ay ku leeyihiin shacabku taasi waxay socotaba si voluntary aan ugu soo shaqaynayey wakti dheer waxayna kaliftay inaan aabbahay oo nool aan positionkiisii anigu aan fadhiisto inta xanuunsaday ilaa iyo waktiga aan fadhiistayna waxaan ku soo shaqaynayey arrimaha khayriga ah ilaa aan ka gaaray in anigu xabsi aan u galo khidma insaaniya anoo u shaqaynaya bulshada geebaad ka heshaan dhaqaalaha iyo gargaarkan dadka jilicsan aada u fidiso
tani waxay ka bilaabatay dhagaxan gacanteyda ku jira iminka aad arkaysid oo adiguba sidaad aragto indhaaga aad ku aragto waa intii ugu yaraydee aan kala haray waxay weeye dadkan dalka la keeno oo ay dalka soo geliyaan waxyaabaha ay ka qaataan oo ay ka gurtaan oo khayraadka soomaaliya ay ka gurtaana wax ka dhacay baa ilaahay dhulka iga siiyey tii ilaahay uu dhulka iga siiyey ayaan waxaan u caddeeyey anigu shacabkii soomaaliyeed dibna aan ugu celiyey arrimo khayriyan aan ku sameeyey kadibna waxaa ka dhashay afgood foundation ayaa ka dhalatay sidaas afgood foundation ay ku timid ma aha wax cid aniga ay gadaasheeda taagan tahay ama ay hortayda taagan tahay laakiin hal shay baa isku xidhan oo laba shay baa isku xidhan foundationkaygu wuxuu ka yimaadaa xagga sare dhinaca rabbi buu ka yimaadaa khasnadaha rabbi buu ka yimaadaa maxaa yeelay iyagaa buuxa oon marnayn khasnadaha rabbina waxaa ku xidhan qalbigayga marka maxaa qorshe ah oo u yaala iskuulaad iyo caafimaad iyo gargaar iyo waxyaabo badan oo asaasi oo adugu tabaruca aad samaysaa waxyaabaha aan bilaabay waxay ahayd meelaha aan arkay dalku horta inuu ka dhismi karo kow waxaan bilaabay hadda masjidkii iyo maxadkii haweenka si loo helo guryaha ay uga soo baxaan da'yar diin leh dhaqan leh akhlaaq leh si loo helo marka aan fiiriyey baycadda maanta aanu ku jiro iyo noceeda u taallo waxaan deeq lacageed gaarsiiyey sidoo kaleeto dadka indhaha indhoolayaasha oo bahyaa gaarkaa qaba sidoo kaleeto waxbarashadoodii inaan ma garanaysa ay u dhisno iskuol ay iyagu iska leeyihiin oo khaasa kama daalayno kama caajisayno dhinaca kale ma aha soomaaliya meel dadku maanta wada shaqeeyaan waxaa badan baagamuudada inaanu iyaga laftigooda kuwa lixaadkooda qaba ee baagamuudada aanu ogaano ee aanan kaga tegin cidla arrimahaas oo dhan baan anagu isu xilsaaray oo aan personaly aan isugu jiheeyey mana aha waxaan anigu hadda ku faanaye waa wax bulshada ay markhaantiyadu ka tahay oo hor yaalla magacaan afgood foundationna sidaasuu ku yimi oo ku baxay darahan dhaadheer iyo baabuurtan cadcad iyo gabdhahan loo kala ordayaa inama raacayaan laakiin waxayna raacayaan waxa weeye wixii aynu hormarsanaa oo aynu horgeysanaa marka waxaan anigu oran lahaa daarahan dhaadheer iyo waxyaabahan lagu mashquulsan yahay kolley aniga daaro dhaadheer ima dhisnaa hadda gaadiid cadadna ma rabo gabdhana mar hore anuma isteyni waxaan leeyahay marka war waxa ilaahay idin siiyey halkaa ku bixiya oo meesha ku habboon ku bixiya oo ummaddu laba shibay ka fekertaa mustaqbalka ubadkeenna kow maxaa naga horeeya oo aanu geysanay oo ilahay aanu la hortegi doonaa gadaasheeda markaan fidina waxaan ka egnaa maxaa mustaqbala oo aanu daayartii ka tagnay aanu ka tegayna aanu uga tegaynaa labadaa inaanu ka jawaab celinno baan ugu baaqayaa guud ahaan shacabkuna waxay u baahan yihiin soomaaliyeed cid u shaqaysee cid ka shaqaysata uma baahna